galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadayada galabnimo haatanna dalka kenya dowladda kenya ayaa ruqsadii ama liisankii shaqada kala laabatay ilaa saddex iyo toban shirkadood oo ah kuwa xawilaadaha iyo weliba kuwa sarifka tallaabadan ayaa ka dambeysay weerarkii toddobaadkii hore ururka al-shabaab ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen dad ku dhow boqol iyo konton qof dowladda soomaaliya ayaa ku baaqday inaanay cidhiid inaan cidhiiri la gelin hay-adaha xawilaadaha waxayna dowladda soomaaliya ka digtay in tallaabadaasi ay dhaawici doonto dadaalada nabadda iyo dibidhiska soomaaliya shirkadaha ayaa sheegay in eedaha la xiriirinayo ururka xagjirka ah inaysan waxba ka jirin weriyaha nairobi maryan maxamuud bare ayaa waraysi la yeelatay afhayeenka shirkadaha xawilaadaha nairobi maxamed xasan garyare waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko tallaabada ay qaaday dowladda kenya horta oolaan ku saxay marka ugu horeysa laysanka lama noqon waxaa dhacay waa suspension waa la hakiyey si muddo kumeel gaara eedeymahaasna eedeyma hadda wax ka jiraan ma aha waxa weeye warqadun baana haddana loo soo diray idaacadahana waanu ka aragnay lakiin eedeyma eedeyma haddana ula soo cadeeyey ma aha maxaad tuhunsantihiin ina idin soo galeen maxaad tuhunka ad u malanaysaan ina eedaydi ku raacda muxuu yahay tuhunkana waxa weye horta hawsha dhacday darteed ayay dowladda rabtaa inay adkayso lacagaha waddanka soo gelaya kuwa ka baxaya marka waxa weeyaan changes ay dowladda hadda wado ay ugu tala gashay inay meel walba adkayso macnaheeda ma aha tallaabadii la qaaday waktiga kusoo beegantay laisku aadiyo dowladda waxun bay saxaysaa waa saa la socotana waa shirkadihii laysanka la siiyo o dhan baa la suspen gareeyey cid gaara lama sheegin magac gaara lama sheegin marka waa saddex iyo toban company weeyaan wax hadda meesha saamaysay hawshan waxaad og tahay malaayiin soomaaliya ayaa adeegiina ku tiirsan saameyn intee laeg ayay idinku yeelan doontaa waxaan rajeyna horta sidaa ugu dhaqsaa badan waxaan la xiriirnay hay-adihii dawliga ee hawlahan ku shaqa lahaa ururkeena meelo badan buu la xidhiiday marka waxaan rajaynaa saa ugu dhaqsaha badanna inuu adeegii aan bulshada soomaaliyed u haynay uu si degdega usoo noqdo ilaa iyo hadda maxaa tallaabaa ad qaadeen maanta tallaabooyin badan baan qaadnay dadkii waxaan la xidhiirnay cid alala ciddii hay-adihii dawliga ee hawshan ay khusaysay waxaan la xidhiirnay bangigii dhexe hawlaha waxaa noo socdaa wadahadal ba hadda noo socda marka ilaa hadda wax naga xun ma laha rajada aad iyo aad bay u fiican tahay sidaa ugu dhaqsaha badanna waxaan rajayna in xafiisya dib loo wada furo bangiga dhexe markaad la xiriirteen marka maxaa idiin muujiyeen dadka aad la wadaagi kartaa idinku yidhaahdeen waxay noo sheegeen keliya in system la saxayo wax dhib oo aysan jirin systemka la saxana ay tahay habka wax loo diro haddii dib loo adkeynayo lacagaha waddanka soo gelaya haddii shuruuc cusub lasoo rogayo waxyaala lamidoo system la adkeynayna ay tahay lakin ilaa hadda aan cid gaara farta lagu fiiqin noocaas inay jirin waa tahay xawaaladaha qaar baa waxay lahaayeen haba ugu badnaadaane nidaamka bangiyada lahaa marka nidaamkii bangiyadana ma saamaysa arrintan mase waa qaabka xawala xawaalada un waa money transfer companyeska walaal waxaa xawilaadahooda annaga sharci baan leenahay annaga money transfer company baa nahay bangiga dhexena baan baan hoos tagnaa in alaale intii laysanka ku shaqeynaysa ee hawshani ay saamaysay oo keliya inta kale annaga war kama hayno ana waxaan matelaa oo keliya inta sharciga haysata oo xawaaladaha ah my money transfer money remittance companies baa la yihahdaa waa gartay dad badan ayaa waxay ka welwelsan yihiin oo lacag ama u yaaleen xawaaladaha ama maaragtay lacagooda ku jireen oo loo soo dirayba maadaama ay bilowgii bisha iska tahay lacagahaas mustaqbalkooda ka waran lacagii waa lala wareegay lacagahaas waanu ka shaqeynaa si qof walba lacagtiisa uu helo waxaad ogaataa operationkan wuxuu sameeyey oo keliya money transfer companieska ee ka jira kenya oo keliya marka waxaad leedahay dadka waxaad u xaqiijinaysaa lacagahooda inaanay ahayn in lacagii lala wareegay ay heli doonaan oo la hakiyo un adeega adeegooda iyo lacagooda wax walba adeeguna soo noqonaya lacagtoodan way helayaan dowladda kenya wax xiriir oo aada la samayseen oo arrimahan aad maaragtay la xiriir hadday jiraan ilaa iyo hadda ilaa hadda labaana xiriirina cid siyaasiyiin ama cid kaloo dowladda ku jirta ama cid kaloo magac leh waxaan isku daynaa oo keliya inaan cidda na na regulate garayso oo na maamusho inaan aan hoos tagno inaan la xiriirno taasoo ah bangiga dhexe waanu la hadalnay iyagaan la ballansannahay hay-adaha kale ee bangiga dhexe hoos taga iyagana halkaas baanu kula ballannay marka ilaa hadda tallaabooyin kaleo aan cid kala xidna maanan qaadin ma jira qorshe aad doonaysaan inaad xagga sharciga iyo abukaatayaal ama looyaro idin gooni aad qabsataan ood maxkamad la aadaan arrinta waktigan xaadirka maryan diyaar uma nihin welina hawshaa kuma jirno waxaan aaminsannahay in bangiga dhexe xiriir fiican naga dhexeeyo weligiina isagana maamuli jiray isagaanu hoos tagnaa haddana haddii ay waxii jiraba in isaga uno noo fududeeya marka halkaa weli maanan gaarin waryahayaga magaalada nairobi nooga soo waranta maryan maxamuud bare ayaa waraysigaas la yeelatay afhayeenka shirkadaha xawaaladaha nairobi maxamed xasan garyare dhinaca kalena ganacsatada Kenya ayaa si weyn u cambaareeyay tallaabadan oo ay dawladdu qaaday kuna sheegay in ay dhibaato badan u keeni doonto ganacsatada iyo dadka Soomaalida isla wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay mid ka mid a ganacsatadaasi ani waxaa la yidhahdaa guuleed ku noo mursal nin reer Kenya ganacsata ah reer Nairobi aan ahay xaqiiqdii arrintaas horta aad bay dhib badan ugu keeni doontaa waayo dhibaatada waxaa keenay waxaa la leeyahay lacagtii waxay waxay aadaysaa kooxda al-shabaab marka arrintaasna waxay noo keeni doontaa maaragta dhib waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed inay wada tashato wada fariisato dhibkan sidii liskaaga joojin lahaa oo soomaali hadda waxay noqotay meel walba oo dhurwaa iyo waraabo lagu cunay dhibaato badan baa haysataa waddankii kenya hadda oon ganacsi iyo wax walba aan ku haysanin hadda waddankii o dhanba waxaan ka noqonay takoor xaaladeen aad bay u xumaatay caruurta jaamacadihii way teg layihiin dadkii ganacsiga way teg layihiin xafiiskii dawladda haddaad tagto waxaa lagu leeyahay ilmaheenni baa dishay marka xaqiiqdii arrinta waxay u baahanta ummadda soomaaliyeed inay tashato waayo waad ogtiin south africa dhibka ogaantaa soomaalida ku haystaa dadka soomaalida oo waddankan degan haddii la yahay maxaa doorahoo falalka shabaab samaynayaan oga bannaan oo iyaga dhibaatada kusoo wajahan isaga wallaahi soomaalida horta waxay u baahan tahay inay maaragta loo fadhiisto arrintan waxgaradkeeda culimmadeeda aqoonyahankeeda dib inay laiskugu fadhiisto waayo hadda waxay arrintan ka dhacday gaarisa balse hadda nairobi ayaa haddana berito dhib kale soomaalida hadda meelay istaagtay laadahay ganacsigeeda hadda accountyasheeda o dhan baa la xiray saakay yacni dad fara badan oo mas-uuliyiin ah ayaa bangiga intay tageen dhaqaalahoodii iyo waxoodii oo dhanba waayeen bangigoodii laga xanibay investmenttoodii iyo ganacsigooda o dhan ba hakad galay waxaa la arkaa saaka inaa intaasoo qofka waxyaalo badan oo ganacsi geli laha inay la hakiyey waxaa wax ka weynna waa la filaya waayo waddankii kontonkii milyan baan takoor ka noqonay annagoo waddankii hel laba milyan saddex milyan ka ah ayaan takoor ka noqonay hadda marka hadday soomaalidu waxaa u baahanta inay dhaqaale iska aruurso ay dib wada tashi u gasho siday arrintan isu badbaadin lahayd arrinta ugu dambaysoo la yidhi ciyaalkii soomaalidu intay inta ka tagaan bay soomaaliya tababar kusoo qaadan ku biirayaan shakhsiyaadka ama qoysaska soomaalida waddankan degan ama kuwa u dhasheen dadkan degan ha noqdaan ama kuwii soomaaliya ka yimid oo duruuftu meeshan keentay laakiin maanta meel ay uga dhaqaaqaan aan hayn oo labaatan sano ka badan waddankan ku noolaa ha noqdaane maxaa doorow ciyaalkooda ay ku leeyihiin sidee kula tahay inay ciyaalkooda uga badbaadin karaan musiibadaas anigu waxay ila tahay nimanka dhibka geysanayaan inay dib iskugu noqdaan ummadda soomaalida way la dhalatay ummadda soomaalida waa walaalahood dhibka iyo musiibaday u soo jiidaan inay ka joojiyaan waayo soomaalidu waa dad dalkoodii burburay shan iyo labaatan sano burbursan haddana waddankii jiiraanka ay nabad ku haysteen ee ganacsi ku haysteen inay hakadka ama dhibaatadan ama murugada hadda waxay maraysaa inaan xafiiska guryihii ka soo bixi la'nahay taawunka imaan la'nahay ganacsi aan galno iska dhaafe meel walbaba indho gaduudan baa nagula fiirinahay maalmahan xildhibaanada soomaalida ee baarlamaanka kenya ku jira siday arrintan oga jawaabayeen waxay ahayd si ka duwan sidii looga bartay tiiyo weliba dadka soomaalida arrintan ku lug yeeshay ilaa hadda la maaragtay la ogaaday qaas ahaan wiilka meesha lagu dilana uu yahay wiil maaragtay renodistana oo kenyaano weliba cunug wax bartay ah xildhibaanadu qaabkay uga jawaaban waxay u ekeed run ahaantii mid iyaga ay iska fogeynayaan maxaad u aragnay wax ka tarayso arrinta guud ahaan dhibaatada soomaalida soo food saarto haddaba aad arkayso xayiraadda lagu soo rogay dhaqaalahoodi inaanan loo kala saarin soomaali reer kenya iyo reer soomaaliya soomaalida xildhibaanada horta waxaa ku dhacday hadda waddanka kenya inay soomaalida oo dhanba laga shakiyo aamin daraa dhacday waxaa la leeyahay waxaan dadkiini baa samaynahay soomaalidiini baa samaynahaas arrintaasaa keenta nimankii inay amigan ay baraarugaan oy dib u hadlaan oo ay dhahaan war waxaan nagu dhex jiro aan iska ilaalino xaqiiqdii arrintan waxaan u sheegaynaa arrintan meel xun bay ku socotaa xaqiiqda anina fahanti oo ganacsataa markaan arrintan dib u baaray horta ninka ku fikirayo ciidamada kenya soomaaliya inay laga saarayo horta waxaan soomaaliya sidaan hadda markaan wareegsanay madaxda dowladda horta riyo weeye kenya kuma jirto international community baa amarkan ka socotaa inay kenya ku jirto ciidamadeeda soomaaliya
ganacsada guuleed ku now oo ku sugan magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayuuna ugu warramaya halkaasi